madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed oo haatan hogaamiya dalladda xisbiyada qaran ayaa maanta booqday magaalada jowhar caasimadda maamul goboleedka hirshabelle halkaasi oo dhowaan looga dhawaaqay xildhibaano lasoo xulay ee maamulka gobolkaasi oo soo dooran doona madaxweynaha maamulka warbixintan waxaa noo soo diray wariyeenna xuseen xasan dhaqane ujeeddada socdaalka madaxweynihii hore shariif sheekh axmed waxa uu ku tilmaamay in uu doonayo in uu wax ka xaliyo tabashooyinka jira ka hor doorashada hirshabeelle
howl aan wadna muddo oo ku saabsanaad dad xoogaa tabasho qabay oo arrimaha doorashooyinka iyo broseskaas wax ka qabay oo wadala aan la wadnay oo aan meel fiican soo gaarsiinaan rabna inaan maamulka soo gaarsiino in mataqaanaa arrintaas si nabada lagu soo dhammeeyo maxaa yeele saa ogtihiin dalkan soomaaliya guud ahaanba waxuu ka soo daaray konfarakt iyo kala duwanaansho in laysdhegaystana waa muhiim mararka qaar haddii la wada hadlaana xal ku yimaada marka in intaan doorashada la gelin in mataqaanaa arrimaha taagtaagan lasoo dhammeeyo runtii meel fiican inay soo gaarin marka waxaan rajaynaynaa inaan ku guulaysano annaga ujeeddada aan leenaha waxay tahay inay waxa dhisma ay ku dhismaan nabad maxaa yeele hadda iyadoon colaad jirin oon kala ra'yi duwanaashi jirin yaad ogtihiin inaan meel dheer la gaarin marka waxa meel lagu gaari karo waa nabadda in la kala aragti duwanaadana waa shay abiici ah laakiin waxaa muhiima dadku inay awoodu leeyihiin in intay wada hadlaan ee heshiiyaan ee hore u soco karaan mudane shariif sheekh axmed ayaa waxa uu tilmaamay in dalkan uu ku burburay awoodda dowladda oo si qaldan loo adeegsaday waxaana uu ka digay waddadii dalka uu ku burburay in mar kale dib loogu laabto dalkan waxaa burburiyey waxa waaye awoodda dowladda laysku dulmiya aniga waxaan jeclahay runtii inaan isku dayo ilaa xad inaan runta ka sheego dhibaatooyinka dalkan ka jira awoodda dadku waxay u wakiishaan dadkaasu haddaysan dadka ugu adeegin ay ku dhibaateeyaan waa laga yaabaa maalmo iyo inay ku sii joogaan sidaas laakiin waxaa laga dhexlaya wax fiican ma aha marka soomaalida inay ka waantoobaan runtii oo loo jeesto in dadka loogu wanaag sameeyo loogu cadaalad faro maamulku wax kale maaha waa dadka inaa u adeegto marka inaad meel weyn ka joogto iyo inaad meel yar ka joogto dowladnimada shardi ma aha shardigu waxa waaye meesha aad joogto maxaa ka samaysa maxaa u qabata dadka cadaalad ma u samaysa awoodda aan leedahay inaadan cidna ku dulmin cid ku fogaynin cidna ku soo dhowaynin muhiimaddu taas waaye
xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne